odayaasha dhaqanka waxaa horta mahad ballaarana u jeedinayaa maadaama ay in badan usoo dhabar adeegeen sidii loo samata bixin lahaa ummaddan maaratay wakti badanna ay ku qaadatay runtii haddii sida ayaga ay rabaan la sameyn lahaa mar hore aaminsanaha in laga gudbi lahaa hadda waxa maanta ee lagu dhex jiro laakiin ma noqonin aniga taladeeda waxay tahay maadaama odayaashii dhaqanka ee koonfur galbeed soomaaliya ay yihiin oo oday walba uu matalaayo qabiil uu matalayo oo qabiil uu ka yahay ugaas uu ka yahay inuu isu kalsoonaado ee arrintii xildhibaanada lasoo xulaay oo baashii dib ugula laabto ay ka soo dhex saaraan dad u qalma ama samata bixi kara ummadan shacabkan dhibaatada duleysatay ee samata bixi kara ay soo bixiyaan oo aan lagu salaynin shakhsiyaadka lasoo xulayo ee baarlamaanka kanaa hebel ah iyo kanaa jecleysi ah iyo kanaa aniga wax ii taraa iyo kanaa iga hor imaanaya laga saaro loo fiiriyo oo keliya qofkan ma u leeyahay karti ma ka bixi karaa shaqadan hadda loo idmaday mase mata bixin karaa ummaddan in si deg dega loo xulo baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maadaama hadda xilli gabagaba ah la joogo markii baarlamaankaas lasoo xulo oo guddoon baarlamaan ay samaystaanna in loo dhaqaaqo doorasho sida institutionkeenu ku cadyahay ama heshiiskii saddex iyo lix markii lagu soo heshiishiyey muqdisho ay ahayd dowladdan ku-meelgaar si looga baxo ku-meelgaarnimada maadaama maamuladii annaga naga horreeyey ama kuwii naga dambeeyey ay ka baxeen ku-meelgaarnimadii oo deeqihii loogu tagale ay helayaan